بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوغن سيال همين فيلم يلبيس الرقدنة حقدو هذا برنامج كلون كورسن وهمين والبيسن كبرتن إذا عد ورسن مقاردة تبايدبو دوغن سيال همين نماسني هقلا يتو تاركتي كيدتا تميلتا بللي هذا مضكو يتمي سغالكا qodobada barnaamijka kulanku warsan oo unimada khiyaareena siinkaay waliba ku mid aha madaxweynaha dowladgaleedka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftigareen ayaa weliba geegusu qayb galay munaasabadda la kuwiinaya ay maalinta owlaada soomaaliyeedda oo geega lagu qabaday gudaha magaalada baydhabo barnaamijka siinkaayna dhugun sialla madaxweynahii hore ee dowladda federaalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo waliba use sheegay inay siyaasadda dhaninfaahna qabiil islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya lungu fadhiisaday ansuubiilayti reedanheliisyow dhabe barnaamijka sinkaani dhugun sialla midooda musharaxiinta maamulka jubbaland iyo waliba iyo saarena warsaafreedka eedan doorashada maamulka jubbaland oo la filaa inay dhiida bila agoos ee sanadkunga barnaamijkaasin gudbi doona dhugun sialla saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namadan dhugun sialla waliba ku mid ah duqa magaalada muqdisho waana gudoomiyaha gobolka banaadir injineer riisow iyo waliba uusa bilaaway la xisaabtan uusa la xisaabtamaya maamulka degmooyinka gobolka banaadir maamulaha shirkadda diyaaradaha ee falaysom ee magaalada baydhabo iyo waliba uusa kuwarbiyaya waxyaabaha iyo shirkadaas ay qobadaasa barnaamijka siinkaayna dhugun sialla qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan ownimadan siinkaaya barnaamijka oo kuwaliba saaray waana siinadare sii doona kheelaya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-diirta waliba ay maamulad doona saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal hamiin faylan meel walba isu rogdaan idaacad warsan siyatis iyo dhaweysan la magartiseen oo dareertan barnaamijka waliba saaraya waana siina dareesii doonay akhyari anoo cabdirashiid raashka ee dhanka farsamada waa maxamuud qodobkan korey waliba uu seeya dhugunsiyaal madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen iyo geega ku qayb galay munaasabad la kuwinayay maalinta owlaada soomaaliyeedda oo iyo geega keedinayti oo aan lagu qabday gudaha magaalada tanbaydhabo munaasabada waliba ku qayb galaya wasiiro iyo xildhibaana gudoomiyaha degmada baydhabo iyo qaybo shirduwan ee bulshada ku nool magaalada baydhabo unkureyn miirase waliba ku hadalay wasiirada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya faa'iza maxamed shariif iyo oona sheegday inay wasaaradda diiradda saari doonta sidii owlaada inta badan ka dhibaataysan gudaha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada tanbaydhabo iyo indarayalahti kureedna waliba miilasay ku hadale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilasiis xasan maxamed laftigareen oo siin hambaleeya owlaada soomaaliyeed oo geega keedinayti maalintiio bismillaahi raxmaan raxiim siin salaami dhammaantiin aan ka horeey madaxweynaha koonfur galbeed golaha wasiirada xildhibaanada gudoomiyaalka gobolada gudoomiyada haweenka marti sharafta amniga fanaaniinta ciyaalkan quruxda badan maasha allah oo iska jaraan gabdho iyo igaaratee ah intii aan hilmaamino wayba ahaa eed iyo eed aan mahadsantiin marka lamaad intiisan hagu qayb galee munaasabadun oo laga xisaab ciyaalka afrika munaasabadun may waaha ciyaalka afrika oo bilaabatay nineteen ninety one la sharciyay intii oo ciyaalka laga xusa yaa mayla eraayis geeka aan dhabaal degahoyna may fadaaye ini aan ku hadalo ciyaalkun geekantan iska kooyeen way koriyey waalidiin oo haani dhali i haaneen dhalna iska jaraan ciyaal agoon ee ka jaraan ciyaal way ka jaraanaha special need oo ciyaal naafe eh ciyaal indhoole eh ciyaal oo hada special need eh marka ma imbaahanaa intiinu ku hadalno ciyaalkun way imbaahan yihiin raacayo qaas eh way imbaahan yihiin caafimaad ma imbaahan yihiin walbarasho intii oo helaan intii oo helaan xuquuq sidii ciyaalka kale eh aan haysadaan oo waalidiinta leh ama oo aragtay shacabka ka dhex nool intii oo helaan nolol oo normal life inay ku nooladaan oo aragtay oo xuquuqdii oo la samanaatay ciyaalka kale mayba waa maysinka mahad nagay intii oo geeka unu dhan unu ogni wali unu baahangno oo hal qof laylunku sugaana wali unu ku qaldagno wali unu ku herno mee dadka dhan hadalaayaan way ereeno wasaaradda haanle ay ka ekaynay unu haama ka ekaayano insha allah wasaarado badan onoo kula shaqeeya unu roogan oo ni oo meel eraa isnoo kula qayb qadanaayan sida sportiska walbarashada caafimaadka wasaarado badana shaqo kale arintun marka may jeelada lahay kulligaana ninu iskula shaqeyno khaasatan unuuna goono xoog i xil in isku saarno maadaama xuquuqdii iyo ciyaalkii iyo faamiligii iyo hooyooyinkii una niinka jaraan hooyooyinkana may ku codsadeey ciyaasha in xuquuqdii oo siimaan gabar oo aragtay leeraaw anjarna gabar tuun caafimaad shamafayl jiisu iskoolka mambaha korto igaara fayle gabara xun ma jarto waybaa ciyaalkiin walaalo kuweela isjeelaysiya sima xuquuqdiyo markaasa mujtamacgana la samanaado koraan mayleerays wali oo danta inka jartana markaasa aragtay isla sheergareey koraan insha allah biidn illaah may waaha antama ninka ekaadas sidanuun dabaroogno waana aragi doontaan sanadaha dareertoon inuuna isbedel badan suubino una habandhigno wal alla waliyo oo una ciyaalkuuna gobano insha allah haddana may jeeladey ini aan marlamaad iyo mar saddexaad siin mahadnaga ciidamada amniga eh ini aan gaar ahaan mahadnaga intiuna geeka amnigaan inta iniska koyni iyo si sharafle aragtay hiraabtisi insurumeen ilaa ay hadiyo inta suranyiin marka may kala jeelada lahay inuun ilaahay aan ku tuugno ciyaalka xanuunsan oo aragtay aan lahayno tabaryo dadkaha ka dhex galaan ciyaalka sariirta fuulaan ciyaalka maskaxda ku jiran ini ilaahay caafimaad sii ilaahayna aragtay inuunan iila garab gala inuun ciyaalkun siinoon bilaawni una an dhammaystirna an shaqsiyan wasaaradaana tiimkaana naqana dad xaqaani ee ciyaalkunna sbeshal gaar ahaan una xooga saarna insha allah biidn illaah may kale aan mahadnageey fanaaniinta geeg janaawkay eeda aan mahadsantiin eedi eedi eedi eeda siinka mahadnage shaqaalada wasaaradda aan ka horay agaasimaha eed iyaan dadaaleen maasha allah may kale aan mahadnaqeen hay-adoogi noola qayb qaadadeen oo garabka noo siiyeen maamooyinka quruxda badan intan iska kooyeen oo hiddii dhaqan ka wadadaan masen hilmaagno kulligiin lankeen hilmaamin oo raal lahaado marti sharafta takhiir iyo kabiir kaamirmaan kulligiin siin salaami eeda aan mahadsantiin haddana may hadhawaayay ha madaxweynahana
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa amuuri dunya wadiin allaahuma salli calaa sayidinaa muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaanada ururweynaha haweenka caruurta maanta munaasabadooda ay tahay amisom bliis iyo amisom sector tree xildhibaanada koonfur galbeed iyo haweenka reer koonfur galbeed marti sharafta xafladunha ka qeybgalay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan sharafanigata inuunu geekaha ka qeyb galno xafladda lixi tobanka juun oo taariikhdiya laha ku sheekooy oo ah maalinta owlaada afrika runtii agaasimahan ha ku sheekay taariikhdan madi la suubiy wasiir cali dhuuxna ku sheekay wasiiraddana ku sheekayti munaasabad muhiim eegu waanaan baahan ini la weyneeyo lana dhiirigeliyo owlaada afrika una owlaada afrika ku midana dad afrikaangeena daruufoogisheeni ini geetalin asteeyo owlaada afrika iyo walla mid ahba hana mareen una oo owlaadi south africa tusaalahaan qaadan hatana unuu naftirkeena saamayti madun wali alleeha owlaada inta fadhiida iyo haan maqan oo reer koonfur galbeed iyo haan soomaaliya iyo haan afrika oo dhan kulli hambalyo maalinta owlaada afrika yaasinka hambalyeye farxad iyo damaashaadka mara iyadaan mahadsantiin runtii xafladun wali haytay xaflad muhiima wasiiradda ha agaasintii oo shaqadii hayti wal ninbaahan ayahayti owlaadana idin baradaan taariikhda afrika iyo taariikhda adduunka taalla owlaada koonfur galbeedna baradaanna muhiim ahayti wali ninbaahanyaa lankasta dadkii dhimadii oo owlaadiyo agoonto ah iyo haan noolba wali laku hadlaysa fayleelen ku dardaaramay owlaado wali inbaahan yihiina inin laku taxadiro wal la bara wal barashadii oo laku taxadiro nololii oo laku taxadiro unuga laku warqabo haan agoontaana adeero qabaan ahyaro qabaan ku warqabaan unugaan roogno maamulkiia roogo wali lafaday si gooni a liinku warhaayo owlaada xanaanadiio io iskoolsho iyo walbarashadiio iyo meeliyo seedaayin iyo si iyo kanooliyin han agoonto ah si gooni ah wali fadaane maamulka koonfur galbeed iyo haan kale oo waalidka qabooba wasaaradda waxbarashada wasaaradda haweenka wasaaradda dhallinyarada wasaaradda caafimaadka kulli wasaaradood dhan roogaan inay xil gooni ah iyo mas-uuliyad gooni ah iska saaraan dadkun dhallinyaradun owlaadun yaryar oo walbaradaasa walbarashadiyo caafimaadso nololiyo daryeelsho taariikhdiyo mas-uuliyadda noo saaran iyo linxisaari dowladda koonfur galbeedna iyo on xil saarti walila ku faday inay waajibkaas sida iyo iyo in gududaan runtii walila faday munaasabadda wakhtigaas la roogo layla ku hadala wali inmahadnagay wasiiradda oo ha agaasinta iyo maamulka degmada wali kale inmahadnagay kooxdii aan eedkan geelaayay janawkay koonfur galbeed kooxdeeda runtii kooxdo keliyaha u nahayna kooxyo badan la suubii doono laakiin janawkay eed amahadsan yihiin dadaalkii iyo heesihii iyo guubaabadii iyo walaagiyo habandhi keenka mahadsan yihiin mar walbana anteegan yihiin in iyo guubaabiyaan dadka reer koonfur galbeed janawkay eed eedaan mahadsan yihiin wasiiradda haweenkana eedaan mahadsanta dhalinyaradana hambalyo wali siin sheegay dadka reer koonfur galbeed meel kastoo iyo roogaan halin hambaliyayoy owlaade si horbalii sheegi daraad walidiyay hamiin hore iyo lama hamiin kooreyti dad walma gorotaah oo runtii linka sheego korna maamul linka sheego korna qabiil wal hata laha gudubi oo soomaali ku tabti ficil esuubiyaan dadkii galmudug roogay reer koonfur galbeed ee lamaada maalinba dhibka kadeeri likadxasuuqi eedii eedaan ka xunno waana ka tacsiyayaan hornan ka tacsiyayni wali siin sheegay dadka reer koonfur galbeed wali la hadalnay maamulka galmudug wali la hadalnay maamulka dowladda federaalka madaxda inkasaroyta madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha wali kale la hadalnay madaxweynaha galmudug iyo maamul shay wali kale la hadalay dadka siyaasiyiinta ah ee ha ku jeeda galmudug yaa la hadali oo federaalkana ka jara deegaankana rooga walaan walindul qaadi koroma jawaab degdeg ayaa ka sugaana dadkaas dadkii dhibaatada deersii in cadaaladda la sheeno waana noo ballan qaadeen guddi la saari oo dowladda federaalka ah oo bahahaya meelinjeeda unuuna guddi saaranna guddigaasoo wasiiro iyo xildhibaano iyo ururada bulshada ka kooban odayaalka dhaqanka ka jaraan oo meelo seedi doono wali fadaanee cadaalad dhab ah inuunu aragna runtii meel kasta shabaabaa rooga shabaab masiibow ummadaana la kahalaagi dadka dhibaateeyahay qabiil ma ah unu hamiingeena dhibaateeyahan lanka shabaabka intanii dhibahaayo wali laku yaabay reer galmudugu hob unoqobna sheegay wali erey cadaada kukooy iyo dhuusamareeba kukooy lanki dhuusamareeb kukooye dilaane hob shabaab iyuus maldilow lankoo masaakiina oo shacabe oo dadka ka dhex jira malin dhibaateeyow lan shabaab ay walaaga isu suubiye dhibaatada ummadun la kahaaya oo labaatan labaatanka liindilahaaya wali dadka kahaaya shabaab una adowgunu lana kaaso shacabka iyo qabaa'ilka iyo maamulada soomaaliyeedna wala iska farahaayo oo dadka inis dhexmarahaya haanaaso wali fadaanee madun dadka reer koonfur galbeed meel kasto iyo roogaan maamulada sadiidun gobol oo iyo roogaan ini iyo haani galmudug askarti roogdi haan inagan kufay lahaadaan ilaahay dartiis iyo diinta islaamka unu haysanna fiirina unu ku warsugna inuuna cadaalada deerina dadkaas dadkii walayaali unu helna cadaalada marsiiya unu ficilkaanahaada maamulka iyo dowladda ku warsugno eerna wali fadaana jawaab degdeganana sii waana walna sii doono runtii dadki mas-uuliyiintaana eedaanka garaaween ini iyo tilaabo fay la qaadaan marka walisinka mahadnagay reer koonfur galbeed meel kastoo iyo roogaan dulqaadka iyo dowladnimada iyo mas-uuliyadda iyo islaamnimada iyo walgorodnimada iyo suubiyaan eedaan ka mahadsan yihiin waana walin inbaahanayo tan kale unu walin baahanaa dowlad cusub oo curdun ayaana walilin baahaya shacabka iyo dowladda isdhexgal inay isdhexgalaan isla shaqeeyaan liswarsada dowladda dadka ha dhexgala bulshada ha dhexgala shacabka inkoyta owlaada inkoyta la warsata erta may baahi ay may halayni may suubini may niindareeri may qabsoomi may qabsoomi waaye la eroo la fadee bulshada iyo dowladda iska hirinaata maamulka iyo dowladda iska hirinaadaan degmada ku bilaawata xaafadda ku bilaawata ururada bulshada iyo maamulka iyo dowladda iyo shacabweynaha la isdhexgala la wareysada la ero dadka may qabtaan unu saniin aragaasaan may suubini may limbaahanay ini unu suubin oo hata unsuubsan aysin dhibahaay may dhibe qabtaan ini unu erno bulshada la dhexgala maamulkana ka amare ilaa iyo kan kuloosey degmo ku bilaawdow ilaa iyo wasiirada bulshada rabitaansho yaa ka shaqeeyaan shacabkun kanunka yar iyo kanunka weyn wala usufadow yee wala unu ka shaqeeyahayn danta unulena walawna ena dad qowsaare dadkaasa qowsaarena iyo un shaqeeyahayn baahidii ku shaqeeyaan wali ku shaqeeyaan amnisho ku shaqeeyaan wali ku shaqeeyaan caafimaadso wali ku shaqeeyaan nabadiyo wali ku shaqeeyaan walbarashadiyo wali ku shaqeeyaan daryeelsho inuunu daryeelna madun wali la faday wasiirada iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ana koow ku bilaawdo inuunu unsurina sidii dadka reer koonfur galbeed meel kasto iyo roogaan hanguya rooga iyo ha banaanka roogoobo inuu daryeelsho iyo kuwarqabsho iyo mas-uuliyaddii unu qaadana guda noonuna fadee haan dibadee roogaan dibadnee haan dalka gudaashay roogaan oo qaxootiyaalka ka ah oo i d bsyada xarumaha kale ka garaan meel kasta iyo roogaan uma mas-uulayo dad soomaaliyeedu dad reer koonfur galbeedu koonfur galbeeda leeree wali lafaday meel kasta iyo roogaan ku hadalna ku warhayna runtii geeraadmadi unuseedaan puntland safeyle reer puntland shacabka roogo iyo madaxda puntland madaxweynaha inka horreeye yaan ku hadalnay dadkaas meelo ka nool oo ku ganacsadow ku shaqaysadow ini sigooni a leenfeeriyo laku warhaayo maamulka laka dara siyaasadda ka mid nagadaan ammaan helaan shaqo helaan nolol helaan canshuur bixiyaal ganacsato faylow nolola suubiyeen yaa ankalabalan waana noo ballan qaadeen guddi fayle leen suubiyey oo dadkaas daryeelsho iyo ku warqabsho warqabo runtii dhibaatada jarta wali waaha adawada kiila dhaladay sidii sheekh xasan sheegaay unugaa la wadee wal tababare hadhow idaaha ka hoyde waana tababara ka maqayi ummada halaagahay masiibo suubiyahay dadka meelo roogo dadkoo qaraabadii oo ah oo shabaabkiina ka mid ah iyo meelo seede iyoona inta dhib shabaab le inku roorayn dadki iyoogahay hadhawaayaan made hadhawaayaan dadkii ehelkahaayey oo nebado qabi oo iyoo la noolaayeen yaa dhibaateeye dhibaatadii madun usu haka nagadee may weelay lankun wali ha ku kahay lankun ganacsatada ah oo meelo iifo yaa ha magan geliyey oo haka degi ariirkaanau yeellayey dadka weliba weli
miday unugun aloolmajiiraha sharobiikaninna oo qaadu waayo ma oshi ana si an weelo unugun waa bukunoogay laysal amru kamaa tadunnu ingnuglay arrinta se adaka aalasame ee mushkiliyooba dhammaatay adalaynii dabwada manweyddiida unaga aanayaalka daawada laho owlaadalanka tala galay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food combany aanamaw nuura lak iyo ivolag allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuuralag iyo ivolag caanooyin lumbogiyo nafaqii burutiin nusqaan hayna aana laaka buuyu nkaroonow unuga aanooyinka nuuralag iyo ivolag korsiimada awlaadaa kaalin wiin ku qaadaayan mayweeli nafaqii daawo lahan sharram caano laga gordaaw markii jarta maadada zinga oo ay walku horseedo shubankii oloolmajirka awlaada caanayaalka shalci nuuralag iyo ivolag ama antiga makoow maaso idaa ay kuma ganaanay anka dadaal awlaadaa adiiba aragaase ummado kalenan gudbiyaasa khubarada aafimaadka dhakhaatiirta ay daayeen ini aaf
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirna idaacadda warsaan ordareetan barnaamijka cabdirashiiraashka ayaa saaray waan siina dareysay akhyaray midooda musharaxiinta maamulka jubbaland iyo weliba yohasaarena war-saxaafadeedka eedan doorashada maamulka jubbaland oo la filaa in ardayda bilo agoos ee sanadkan welibana deegaanada maamulka jubbaland iyo magaalada kismaayo ka dareemaya diyaargarowka eedan doorashada maamulka jubbaland haddaba musharaxiinta mariyo warbaahinta war-saxaafadeedka san akhriyan iyo weliba yoerena waxaan rabaa haddaad ila ogolaataan inaan akhriyo warmurtiyeedkii golaha midooda musharaxiinta jubbaland sida ta- waana sida soo so- sida soo socota Een, s- war-saxaafadeed midooda musharaxiinta isbedel- isbedel-doonka jubbaland m m i j nairobi shan iyo tobanka bishii lixaad labada kun sagaal iyo tobanka waxaa shirir isdaba joog ah iskugu yimid qaar ka mid ah musharaxiinta jagada madaxweynaha jubbaland intii u dhexaysay toddobadii bishii lixaad il- intii u dhexaysay toddobadii bishii lixaad ilaa afar iyo tobankii oo shalay ahayd sanadka labada kun toban iyo sagaalka magaalada nairobi iyagoo ka wada tashaday xaaladda siyaasadeed ee jubbaland gaar ahaan arrimaha baxadda leh ee ku xeeran doorashada la sugaya inay ka qabsoonto jubbaland bisha agosto ee nagu soo aadan sanadkan doodeer iyo falanqayn ay musharaxiintu yeesheen kadib waxay go'aansadeen arrimaha soo socda kow dhismo midow musharaxiin waxaa xubnihi- xubnihii iskugu yimid isla qaatay in ay dhisaan gole ay ku midaysan yihiin dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madax- madaxweynaha jubbaland e waxaa golahaas loo bixiyey midowda musharaxiinta isbedeldoonka jubbaland m m i j ma ma i j c midowga midowga waxa uu furan yahay dhammaan musharaxiinta isbedeldoonka ah ee jubbaland waxaana u diyaar u diyaar waxaana uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo cid kasta oo doonaysa danaynaysa inuu inuu isbedel isbedel cadaalad amni iyo horumar waara ka heri karo jubbaland da ama d waxay xubnaha iskugu yimid isla qaateen in la dhiso maamul kumeel gaar ah oo u dhisan sida hoos sida soo socota kow guddoomiye labo afhayeen saddex xoghaya afar xiriirka caalamiga labo nabadgelyada ee waxaa nabadgelyada xil- xilliga doorashada mas-uuliyadda mas-uuliyad dheer ah ahay ka saaran tahay maamulka jubbaland b si amniga musharaxiinta loo sugo waxaa laga maarmaan ah in musharaxiintu yeeshaan ilaalo ilaalo gaar ah oo ay ku kalsoonaa ku kalsooni qabaan c waxaa laga maarmaan ah in musharaxiintu u madax bannaanaadaan dhaqdhaqaaqooda ku wajahan ololo- ololahooda doorashada ololahooda doorashada da waa in musharaxiinta si xor ah u isticmaali karaan war- dhammaan warbaahinta gaarka iyo midda dowladda midda dowladda jubbaland b si loogu wada kalsoonaado natiijada ka soo baxda doorashada waa in ciidamada booliska ee jubbaland ciidamada xoogga dalka soomaal- eh, dalka iyo ciidamada amisom ay s- ay wada ay wada sugaan amniga xarumaha doorashada af waxaa midooda musharaxiinta jubbaland ugu baaqayaa dadweynaha reer jubbaland inay nabadgelyada adkeeyaan kalana shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo hay-adaha amniga si doorashadu si doorashadu si nabad ah ugu dha ugu qabsanto g waxaa uu midooda musharaxiinta dhinacooda ballanqaadayaa inay nabadgelyada iyo xilsilloonida adkeeyaan adkeyn doonaan kalana shaqayn doonaan cidda cidda u xilsaaran wax kastoo amni darro ah oo dhaca xilliga doorashada iyo wixii cawaaqib xumaa ee ka dhashaa waxaa mas-uuliyaddiisa qaadaya maamulka talada haya saddex habraaca doorashada ee waxa uu midowda musharaxiinta caddaynaya in qaabka loo soo xulay guddiga doorashada aysan waafaqsanayn dastuurka jubbaland islamarkaana aan lagala tashan musharaxiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka culimmada haweenka iyo ururada bulshada sida ku cad dastuurka b waxaa xubnaha baarlamaanka ka mid noqonaya soo xulaya odayaal dhaqameedyada iyo isimada soo jireenka ah oo keli ah waxaan odayaasha dhaqanka ugu baaqaynaa inay doorkooda si rasmi ah uga qaataan kana hor yimaadaan isku day kasta oo lagu wiiqaayo kaalintooda islamarkaana ay si cadaalad ah u soo xulaan xubnaha baarlamaanka oo dadka iyo dalka waxtaraya d waxaan marna la aqbalayna in maamulka hadda talada haya wax gacan kurimis waxaan marna la aqbalayna in maamulka hadda talada haya wax gacan ah uu ku yeeshto soo xulidda xubnaha baarlamaanka ee cusub e waxaa xadgudub ah in guddiga doorashada dalbado in odayaasha beeluhu u soo gudbiyaan guddiga saddex xubnood si ay ugu xushaan xubinta baarlamaanka ka mid noqonaysa ka mid noqonaya arrintaas musharaxiintu ma aqbalayaan wayna ka digayaan sababtoo ah waxay khilaafsan tahay dastuurka jubbaland kan dowladda federaalk iyo qawaaniinta caalamiga ah f waxay midowda musharaxiinta si gaara ugu soo horjeedaan xeer kusheega loo coskaday soo gudbinta xubnaha baarlamaanka gaar ahaan qodobka qodobka saddex xubnood kasoo gaar ahaan qodobka saddexda xubnood kaasoo khilaafsan dastuurka jubbaland waxa uu midowga ugu baaqayaa dowladda federaalk soomaaliyeed inay qaadato doorkeeda kaga aadan habsimo socodka doorashada jubbaland h waxaa midowga ugu baaqayaa in beesha caalamka kor joogto ka ahaadaan howlaha doorashada iyo inay dhacdo doorasho dimuqraati ah ay musharaxiintu waxay adkaynayaan xoojinayaan xiriirka waddamada deriska ah ja ama jay waa in doorashadu noqotaa mid xor iyo xalaal ah daah furan haddii kale lama aqbali doono natiijo walba oo ka soo baxda k waa in dowladda federaalk soomaaliyeed iyo beesha caalamka hubiyaan goobta agabka goobta qaabka iyo agabka codbixinta doorashada ay midowga musharaxiinta waxay ka digayaa in wax laga bedelo nidaamka codbixinta ee qarsoodiga ah midowga musharaxiinta waxay soo dhaweynayaan bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka taariikhdu markii ay kii may kaasoo qeexaya mabaadi'da iyo habraaca guud ee doorashooyinka dowlad goboleedyada gunaanad midowga musharaxiinta isbadaldoonka jubbaland waxay adkaynayaan in nidaamka doorashada noqdo mid xor iyo xalaal ah waxa uu midowga musharaxiinta ugu baaqayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer jubbaland inay iscafiyaan kuna dadaalaan midnimada iyo wadajirkooda waxaa qoraalkan soo saaray musharaxiinta kale ah dr kow dr sheekh maxamed ibraahim shakuul guddoomiye labo saalax axmed xuseen afhayeen saddex xildhibaan maxamed cali yuusuf xogxayn afar maxamed yuusuf daahir rubin afar aadan afay maxamuud xiriirka caalamiga shan maxamed yuusuf xubin lix injineer cali jaamac xuseen xubin toddobo sheekh cabdiraxmaan maxamed jafiil xubin sideed daktar maxamed yuusuf ducaale xubin
hoollan horaana qoralunku mooday tegihan raab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hospital howraar daawo laa'ii hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagaagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkada xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare ah mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan makinka aha horseed international hosbital dhakhaatiirta shalce dhaktarada udareehan raabto iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oon dhalatay dalka rushiya lanan khibrad labaatan ishan sana umalasaka takhasuustii dhalmada oo cadaan eh waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cuduree guud ee qaliinka doctor qaasim dhakhtarka cuduree owlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi qalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunti isanka hal ilama mee qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international hospital qayb emergency eh midwifery qaybta dhalmada laboratory
qaybogadheha ee barnaamijka kulanku warsan ee islamaraana kheera iyo weliba wadasinkala hamiin faylan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo weliba uu sheegay in siyaasadan ninfahana qabiil isla markaasna dowladda federaalka soomaaliya oo uu suu gaamiyay madaxweyne farmaajo lunkufid iniyo suubida reer ingiliisow dhambe soomaaliyeed waxay leeyihiin maxayna dal colaadu ka jirto ahay waxay riyaalaas gareeyaan baahida ay u qabaan walaalahooda kale dhaqanaa jira marka waxaa jira fan iyo suugaan ilaahay subxaanau wa tacaala hodan uga dhiga ummaddan oo haddaad u adeegsato aad ku xallin karto mashaakilkaas waxaa jira dad fara badan oo aad ka mid tihiin oo duruuftay u saamixi weysa dalka inay ku noolaadaan dibadda ku noolaaday arkay ummadaha kale siday u nool yihiin oo soo guuri kara fikirka wanaagsan ay ku arkeen meeshaas midka xunna ka soo tegi kara waxaan aaminsanahay ururkan maanta inuu taabtay meel saxa meel saxa inuu taabtay arrintaas waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo mar walba waxaa jira wax muhiima waxa muhiimkaa maanta waa dib u heshiisiin waa dib u heshiisiin aan siyaasada ku jirin oo aan kuraas lagu qaybsanaynin dib u heshiisiin laysku cabar baaranaayo laysku cafinaayo xuquuqda lagu celinaayo qof kasta oo dulmi dareemay oo dhulka hoostiisa ku jira ilaah anuga baryana inuu naxariisto mas-uuliyadeenna waaye qof kasta oo dulmi ku dhintay inaan ka xanuunsanno maanta mararka qaar waxaa is tidhaahdaa sagaashan iyo kowgii iyo wixii ka dambeeya wixii dhaca maxay u dhaceen markaad dib u fiiriso labaatankii sano oo ka horraysay wax laga shaqaynayaa dhalay taas waxaa laga shaqaynaya ummaddu inay isnacdo oo isdisho waxaanu dhacaan waxaan rabnaa sidaas oo kale in laga shaqeeyo wanaag inuu dhaco mararka qaar waxaan jecelna waxaanan ka shaqayn inay iska dhacaan arrintaas waa mustaxiil waxaa ka shaqaysaa guranaysaa haddaad xumaan samayso xumaana guranaysaa haddaad wanaag samaysana wanaaga guranaysa waxaan jeclaa laha inaan dhahno kafa intaa waan ugu filan tahay ilaahay subxaana wa tacala aan u laabanno gacmaha aan isqabsanno dadka dulmanna aan garab istaagno marka ugu horraysa arrinta kale waxay tahay waxaasoo wanaagga marka aad samaysid maxaa xaqiijinaya inay sii soconaya waxaan waxaa loo baahan yahay nidaam inuu ka dhasho inuu ka dhasho dastuur inuu ka dhasho isfaham inuu ka dhasho inuu ka dhasho dastuurkaas hab loo fuliyo oo qofka khaldama lagu ilaaliyo maanta dalka dhan haddii loo- la iibsado wax looga yaala lama arko soo beente maxaa ka yaala lagu ciqaaba qofka dalka gadaba wax lagu ciqaabaa ma jiraan ilaahay subxaanahu watacaala waa nagu baraarujiyey arrintan anuga mahad celinna aanu istaagno dalkan dib u heshiisiin saxa inay ka dhacdo dadkii u fara dhuubnay waa joogaan wakhtigeediyaa la joogaa qof maqnaay ama qof tegay ha eedu sababtuna waxa waaye waxaaba dhici karta xilligan wixii ka horreeyay aan laga shaqayn karin duruuftaysan saamahaynin ogaalkeedu inuusan jirin garashadeedu inaysan jirin laakiin maanta garashadeedaa jirta falilah alxamdu Eh, diasporaha maxay ka qaadan karaan adowga waa mahadsantihiin marka ugu horreysa mar kale dadku marka ay baahnaayeen qof la arkaba qofka uu gaari karo waxu diri jiray maanta dadku waxay u baahan yihiin qaran waxaan u baahannahay qarannimadu siday u shaqayn lahayd inaan ka shaqa- inaan ka shaqayn ma dhahayo qaranka ma jiro laakiin awooddii aan ka rabnay ma laha laga soo bilaabo ilaa hadda brogresska siyaasadoo la sameeyey dib u fiiri intuu la egyahay mar kastana waxaa yimaada caqabaad cusub oo nidaam kastoo yimaada hor istaaga inuu horumaro ka istaaga waxa uu kaashanayana waxa waaye heshiis la-aanta dadka soomaaliyada uu kaashanaya qaaraa ina go-aan sheegay kuwa maanta qarka u saaran laftigoodu haddaan xal loo helin soo ka fikir haddaad tahay dadka dibadda ku nool doorkaas shariifka ah oo taariikhiga ah inaad qaadatid waa ka fikirtay oo mashruucaan ha soo abaabashaya ha ka daalin oo sida guddoomiye jawaahir ay sheegtay inta halkan lagu wada hadlo qof kasta gurigiisa ku laabtay iyo shaqadiisa sanadka dambe xilligaa marka la gaaro yaan la dhihin haddana shir kala la qabanayo ee ha ka soo baxda halkan shaqo joogto ah oo la wada qabto
adduunyadu horumartay adeegsha la fududaay anku dibdheeda la qabsay atm-ka iyo masterkaarada ee i b s banka akaan ku furay i b s banka irid walbo aad suranta adlay ku foobsay beebsada adoo isticmaalasa i t m-kii mastarkaarada i b s banka i b s banka inta la helay abaad badana dhammaaday oyoo ku mid ayiin helkayse beesanka dira iyay walaha afjari iid hortiyeewaa la alaab malaysaday akawnka beesa inka jarta isticmaalshanna ma ogooda helkii walmanka darakor hodhownka shilaayto inta iriidu nool i b s banka akaanku furay akawnka beesa ka jarta ini adakaashata ambo ilbirigsyaal gudaasho helka ini beesan darta ariiri hoanka jarti i b s banka hadda akawnku furay oo qaado i t m-kii mastarkaarada i b s banka oo isticmaal adeega shal e dalmar kaafiyayoonay weliba kulmiye adeega i b s yamabacdu ku helo kortee magaalada baydhabo mashiinka lan isticmaalo mastarkaarada sacdan kulabata beesada yamay bacdan ka hagaaga kortee hotel horyaal ee magaalada baydhabo
waayahay dhegeystayaal qaybka dhexe ee barnaamijka kulanku warsan ayaan isla marayna weliba hoodasinkadaa hamiin fayna idaacad warsan siyatis iyo dhegeysan lama gaartis mawjadaha gaagaaban calada live stream guud caalamkuna oo dhowinsi kortan weliba hoodasinkadaa hamiin fayna barnaamijka cabdirasharaashka ayaa siina dareysaya dhinaga farsamada weliba ee maamadaha ee saaxiibkayga maxamuuda maamulaha shirkadda diyaaradaha ee falaisom ee magaalada tambaydhabo yaa weliba uusa ku waribiyey waxyaabaha iyo qobdaas ee shirkadaasi iyo sasoo kale ideegiyo inta badan iyo hayan shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya haddaba weliba shirkadaasi boogday waryaheena cabdinaasir oo soo ku warame arimoogasay ee haddana kiin sharaxa waxyaabaha una qobdaan ama bulshada tan reer koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo ee xarunta baydhabo una ka hayna ama bulshada unan hayn haddana olkiin ku sheega diyaarad mi baan niin suurta gale inuuna in sheegna ee hamiin intaan hooydaasa xiraamna inta alasayti ku ka lahaasa ee diyaaradaas oo meel raaisun mar walba joogta eta markii laku reeba maalinta jumaade oo guud ahaan una dhowna sanyaneen qoran mibwan haddana banaansa inay mibwan maalinta jimaada ee iidyareelere inay meel raaisun idoo ciyaalka iyo la roogo oo laas la tukada een maalintaas midii laku reeba maalmo kale dhan diyaaradda shaqeeyasa waana meybaa in shaqeeyasa sida tan hiraabta indhamay ku kala haase halsaa i baraanta ku kahaasa diyaarad kasta oo muqdisho ku bahaasa injeeday gobolada ama degmooyinka ama adduunyada kaleeta intiya kale injeeday diyaarad kasta muqdisho ku kahaasa intiya kana hor iyo flightsom muqdisho seedahayta saasoo kaleta dadka adduunyada kale ku kooyaan iyo gaar ahaan guud ahaan gobolada xataa iyo degmooyinka diyaaradooyinka ku kooyaan maybaa inka talagalay reer baydhaba ilan kasto baydhabadan kule inusmayban diyaaradii fadowka koyoy hamiinki usaa ka hoydi korta diyaaradda higa sagaal cyber tumansa intan dhexayto kutabaasa marka lan kasto markaan yani meel kasto koy baydhabo inusaan hoyda hatana mayban hamiin dantis dhamaysada xiraabna usmayban muqdisho ka quracdaya suurta gelida cabdinaasir ciidan maasanta howlan kiin sheegaya qobadaas bulshadan reer koonfur galbeed iyo diyaaraddan flightsom maynka tala galay inay maybaa dadya hiraabtii hor muqdisho seedan hatana maybaan diyaaradda hatana hamiinkiina maybaan yani hakahoyda koran lanka go-an baag hataa samaysada kor markii hore may jarjartay langa ookayaalko bese muqdisho inka bahe inuus maybaan lahan bedela ama meel raaysan jibaabto dhakhtar inuus ha ku qaadada ogsantiin adeegyada oo caafimaadka in badan intu walku hela laakiin wal badan hatana noo maqon oo laku helo muqdisho sida meel raaysan caafimaadka maybaan holooj ay shishal sareeyaan lanka markaan usoo jawaabto yarley muqdisho ha ku qaado hamiin hambariya jaray laakiin hataa alxamdulilah diyaaradda andiya koyti mayba la helay dadkii eedanka faraxsiin hiraabti inta ku bahaayan xamaraseedeen hadanaysadaayan hatana diyaaradda ha kooydaayan mayba lamid ata lanka inis waa baydhabo unkubanaya lamid ata waana eedanka faraxsiin dadka shirkadu falaso ameena la aasaasay ujeedada la aasaasay niman
eedan maasanta diyaaraddan mayba bilaawtay iyo magaaga taransom iyo wedata isla diyaaradda diyaaraddan lew maamulka marlayson maybe isu bedelo kor laakiin diyaaraddan markiin ka horeyta iyo falaaj iyo samayta oo baydhaban iyo ka samayta waliba haytay labada kun tumi sadiidi haytay labada kun tumi sadiidi yani diyaaraddii inkoreyty uma erkor laakiin diyaaraddii lamaad iyo shaqeeyo diyaaradda inkoreyty baydhabo koyt may larahay central air iyo larahay diyaarad wingahayti diyaaraddaas maybuan midi hooda kubati diyaaraddan oo taransom magaawon hata falasom iyo falasom iyo wedata horta hordhaamay ka shaqeysay taransom baydhabo mayba koytay lamada kun tumi sadiid iyo koytay abtunawna ka shaqeeyahayd
xiliyadiisa intaad ku safarkan qaadaas diyaaradda falaison ayaa xillo oo go-an
idan maasanta haddii ada oola hadlayto waktiga una sisan ogtiin mayban adeegiya aan ka tala galnay xafiiskaana oo baydhaba mayba leeya basa leey baabuur kala leey hiraabtii dadka mayban wakti hore inta lakabalimay xafiis iyo ngohinye on time tumi lama saa iyo ngohon bas anta rooga nus sac ba hoob la deer baskaas dhagaage lanki nusa gadaal ku jar isu hasdibre laakiin lanki nusa ku hor ninkoy yani sharciyan iyo hal dollar lunku fadaan diyaaradda maybuan iyo xafiiska iyo maamulka iyo maybuan macal shaqaalaha baan adeegayan mayban lanka adeegaysa beeslaan eh maybaan la jeeyay ilaa iyo eelboorka ama diyaaradiyo ku koran tikid iyo hadiyo la bahan wal service ee kale iyo laku fado ma jirta walaa serviceka oo dhan una dibiraan
xarumada yaa ka litiin gobolada dalka soomaaliya
idan maasanta cabdinaasir diyaaraddan ama companigan flightsom maybaleya dhowr xafiiso dhammaan gobolada yani diyaaradda seedasa maalin kasto iyo baydhabo ku bata maalin kasta maybaan meel goone ee magaalo goone ambahasa tusaale ahaan maalinta sabtiga ku bilaawo ilaa iyo khamiis haddeen hadda sin sheegna maalinta sabtiga oo kaleeta ku bilaawo sabta maybaan bahase gaalkacii garow axad maybaan bahase gaalkacii garow isniin maybaan bahase beledweyne gurceel talaado mayban bahase caabuduwaaq iyo cadaada arbaa mayban bahase arbaa mayban bahase arbaa mayban bahase kismaayan bahase khamiisna mayban bahase doolowan bahase antaas mayban gobol aysan sii sheegahay marka kood mayba ku bilaawase baydhabo marka dambena hatan mayban baydhabahan hooydaas marka micnaaja mayba yani baydhabo geeg tusaale ahaan diyaaradda ooka baydhabo baraydi hiraabte ka lahdi muqdisho ka degaasa lankii doolow injeeda horaan rahe yani muqdisho madi ka degi lankii muqdisho dadkii muqdisho injeedi dadkii doolow injeedi wala isla saare dadkii muqdisho injeediya degaayan hatina dadkii doolow injeedi leyla ka dare diyaaradda doolowa seedaas hobila er doolow madiya seet hatana madiya hanagadaas dadka muqdisho injeedi iyo dadka baydhabo injeeda bahasla qaadaasa dadka muqdisho injeediya degaayan dadkii baydhabo injeeday muqdisho maybo yani dadki baydhawahan jeeday muqdisho ku bahay leh ka darsamayaan iyo dadki doolo waxa ku rahay oo baydhawahan jeedi saaranyin hatina baydhawahan hooydaas marka maalin kasto iyo falaad sameeysa haato dhuusmareeb cadaada guraceel gaalkacay doolow kismaayo caabuduwaaq beledweyne intaas dhan madiya ambahaasa maybo kow may ku bilaawase baydhabo magaalada kale hatina sii bahasa hatina muqdisho madiya kanaga hatina baydhabahan hooydaas mayba insurta kale markan lan kasta oo reer baydhaba ah oo ku kooy gobolada dhaxa ama gobolada ama meel reer adduunyada kale ku kooy oo dhan mayba diyaaradii fadaw ka kooy mayba insurta kale inio baydhaba hatina aan hooydan sababtoo diyaaradda aan fadhiida iyo alaabtiyo mayba waani elborka lunkubiine hotel nin hooyna magaalada ingalna oo nabad e mayba fudud mehan korayna diyaaradan oo fidhiida waana si nabad eena magaaladu aan ku hoydaan maalin walbana sameeya
xafaayad junuuna weliba waa xafaayadda soomaaliya inkatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka weliba inhirinaada kortee muddo tumuusac ilaa iyo tumiilama saacadood ee xafaayad junuuna weli lakusubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo ee xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaatay ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walbal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon welwalaana
ibogan dambe barnaamijka kulanku warsan ee samarayn qeyra idaacad warsan siyati siya dhageysan lama gaartees mawjadaha gaagaaban alad live stream guud ahaan kuna dhoosu karta waliba wadasinka la hamiin failing barnaamijka cabdirashireeshka ayaa saari waana siina diraysa ee dhugunsiyaal gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho injineer riisa iyo waliba usa sheegay inay la xisaabtamo doonaan mas-uuliyiinta degmooyinka gobolka banaadir usoona sheegay inay hadda inta badan mas-uuliyiinta lan ku fadhi sidii oon dardir gelin lahayn howlaha guud ee magaalada muqdisho iyo asaasoo kala degmooyinka ee gobolka banaadir tubakaasha waa fursad aad ku baran doontaan hogaamintu iyo maamulku muxuu yahay sidee loo maamulaa sidee team work looga wada shaqeeyaa sidee hawsha laydin igmaday aad adigu aamintaa inaad tahay qofkii hawshan fulinayay waxaan aragnaa in dad badan oo loo dhiibay xilal haddana aanay u fahmin xilku u fahmaan inay mushaar ku helaan gurigooda ku joogaan inay dadka ugu booteeyaan inay dhahaan anaa ugu khatarsan maalintii la dhao imtixaan galna uusan qofkaas ka bixi karin waxaa imaan doonta imtixaan waxaa imaan doonto abrasl waxa la dhaho bil walba qofka la dhaho bishaan maxaa qabatay bishii hore ka duwan maxaa hab curin ah soo kordhisay oo caasimadaasi oola tarsanta caasimadaha adduunka maxaa kusoo kordhisay ololaha nadaafada lagu jiro kaalintaada ma ka geysatay maxaad kusoo kordhisay amniga iyo nabadeynta caasimada ka socda xaguu yahay doorkaaga agaasima ahaaw gudoomiye waaxeed ahaaw gudoomiye degmo ahaaw shaqaale caadi ahaaw waxaad mas-uul ka tihiin shacabka soomaaliyeed ee caasimada shacabkaas baahidooda oo dhan dadkii haqabtari lahaa waa annaga farka liifool ma dhaqdo gacmooda jirbay wax ku gooyaan annaga waxaan mas-uuliyaddiina usii gudbinay waa idinka idinkana waxaa laydinka rabaa marka in sida ugu daacadsan ugu quruxda badan musuq maasuq la-aan ah aada ugu hergelin laheedeen marka waxaa idiin rajaynayaa in maalmahan aad aada howlihiinii ugadan doontaan waa ku faraxsanahay in halkan dumarkii iyo raggaba laga wada joogo oo maamulka gobolka banaadir uu aaminsan yahay awoodsiinta dumarku inay waajib tahay marka taasna waxaan rabnaa inaad kaalintiini ka qaadataan sideen gabdhahana soomaaliyeed waxbarasho u heli karaa sidee gabar kastoo soomaaliyeed fursad u heli kartaa ee u noqon karto qofkii beri dalkan hogaamin lahaa waxaasoo dhan haddayna fikradahan maskaxdeena ku jirin waxay noqonayaan dad adduunka ka haray adduunka wadan walba wuxuu wax ku horumaraa oo horumarkiisa heerkuu gaarsiisan ku xiran yahay inta bulshadoodu ee aqoontoodu gaarsiisan tahay aqoontuna maaha qof jaamacadan ka soo baxay oo waa ii dhammaatay masran soo bartay oo waa meeshaas igu eg tahay maya
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
godidoli ii miranin qubatay jilaal bombobshay ii gaanjadismale wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka galay in boqohoota dibadda ee isku diiwaan gelin bohoota dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashinka handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa kufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jubnihii tafaariikh sifadaas maqaas
waayahay dhugunsiyaalla guudahaan wali baantaa kaaf meereen barnaamijka kulanku warsan oo unimada siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka kuwali baasaaray waa siinidarasia ee kheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka inta barnaamijkan barnaamij lama dareedan kulamana waa cabdirashiid rashka oo siinkutabao sidaasiyo ammaana allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu amiin faylan